بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب المغفر هذا متكن باب ثبوت المغفر كوفي برادكي سقناشديسي أيوب باب يهي والنبي أوكا سقنادي إنو لبستي نبي صلى الله عليه وسلم كوفي ذا برتاه inuu nabigu qaadan jiray sala allahu wasalam mubaaraka caleyh khusuusan fii waqti almacraka xilliyada dagaalada wuu u badnaa nebigu sala allahu aleyh wasalam kuufidaa birta inuu qaato qaala alimaamu albukhaari raximah llahu tacala xaddatanaa abulwaliid waa hishaam ibnu cabdilmelik dayaalisi qaala xaddatanaa malik can zuhriy can anas ana annabiya sala allahu wasalam mubaaraka caleyh dakhala caama alfatxi sanadkii furashadii maka ayuu magaalada maka soo galay walxaala calaa ra'sihi almikfaru isagoo nabiga madaxiisa sala allahu aleyh wasalam kuufidaa birta ah ay saaran tahay sanadkii magaalada maka uu furanayo magaalada sidaa ku soo galay waana maxalu shaahidka imaamu albukhaari waxyaalaha nabigu labistay inay ka mid ahayd kuufidaa birta ah qaala alimaamu albukhaari raxima llahu tacala baabulburuudi waalxibari waashamlati haadaa midkani baabu hubuuti alburuudi dharkii kallarada lahaa sugnaashadoodii ayuu u baab yahay iyo walxibari kuwii kallarada lahaa waa isku macno uun xagga dhar kalar lew iyo washamlati go-duubkii sugnaashadiisii ayuu u baab yahay waxyaalaha nebiga sala allahu aleyh wasalam ka sugnaaday ee lebiskiisa ka mid ah waxaa ka mid ah alburuud waalxibara marka buruudkan yacni ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa thawb lahu alwaan waa maro maaragtaahay kalaro leh ama midabyo leh waxaa kaloo la mid a dharkan xibarka la yidhaah waa isana maro kalaro leh oo midabyo leh ayaa loola jeedaa shamladana waa go-a weyn oo qofka dhan duuduubi kara qofka weyn qofka dhan go-a duuduubi kara oo go-a weyna waxaa la yidhaha shamla qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacala wa qaala khabaab wuxuu yidhi shakownaa ila nebiyi nabigaan u sheegannay sala allahu calayhi wasalam dhibaatada gaaladu ay nagu hayso ayaa nabiga u sheegannay sala allahu calayhi wasalam waa xilligii maka oo dhibaatada lagu hayay saxaabada walxaal huwa rasuulku sala allahu calayh wasalam mutawasidun uu barkimeystay burdatahu maradiisii kalarka lahayd maxalu shaahidka bukhaarigu waa intaas burdo nebigu maro kalar leh sala allahu aleyh wasalam inuu dharkiisa ka mid ahaa dharka uu qaadan jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam qaala alimaamu albukhaari raximah llahu tacala xaddatanaa ismaaciil bni cabdillahi huwa alweysi qaala xaddatanii maalikun can isxaaq bni cabdillahi bni abi dalxa almadani can anas ibni maalikin qaal kuntu waxaan ahaa amshii maca rasuuli illaah rasuulka alle micigiisaan la soconayay sala allahu aleyh wasalam walxaala calayhi rasuulka durshiisa sala allahu aleyh wasalam burdun maradaa kalarka leh nabiga dushiisa ayaa tahay burdigaasoo najraaniyun ee magaalada najraan loo nisbeeyey waa meesha lagu sameeyey burdigaasoo khaliidulxaashiyati dhinaciisa uu adag yahay maro dhinacyadeedu ay adag tahay fa adrakahu nabiga waxaa soo haleelay sala allahu aleyh wasalam acraabiyun nin heerbaadi ah fa jabadahu acraabigii rasuulkuu soo jiiday sala allahu calayhi wasalam biridaa'ihi go-iisii ayuu ku soo jiiday nabiga sala allahu aleyh wasalama jabdatan jiidid jiididaasoo shadiidatan daran xooguu nabiga u soo jiiday sala allahu alay wasalam nabiga go-i intuu ka qabtay xataa nadartu ilaa aan ka fiiriyey ilaa safxati caatiqi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay garabkiisii qoortiisii qoortaas dhinaceedii ilaa aan ka fiiriyey qad aharad xaal bihaa safxadaas qoorta dhinaceeda uu saameeyey xaashiyatulburdi maradii kalarka lahayd dhinaceedii ay saamaysay min shiddati jabdatihi acraabiga jiididiisii darnaashadeeda darteed nabiga qoortiisa xoogaa iyadoo maradii jiididdii xooggii loo jiiday ay saamayn ku yeelatay ayaan arkay humma qaala markaasuu caraabigii yidhi yaa moxamed murli i amar min maalillaahi maalka ilaahay wax iga amar alladii maalkaasoo cindaka agtaada ahaaday intuu dhihi lahaa yaa rasuula allahi iyo yaa nebiyallaahi intuu dhihi lahaa yaa moxamed uu yidhi yacni waxaa weeye acraabta dabeecadooda waxaa ka mid a jafwada iyo adadayga waa lagu yaqaanaa dadka acraabta ah marka nabigii xoog inta u soo jiiday sala allahu aleyh wasalam uu yidhi yaa moxamed murli min maali illaahi aladii cindak faltafata ilayhi caraabigii rasuulullahiyaa soo milicsaday sala allahu wasalama wabaaraka calayhi huma daxika rabbigu rasuulku sala allahu aleyh wasalam waa qoslay huma amara lahu acraabigii bicadaa acraabigii sidaas u galay oo sidaa qallafsan ula dhaqmay rasuulku ilaahi sala allahu aleyhi wasalama ma uusan amrin in la garaaco ma uusan amrin hadal adag xataa nabigu kuma dhihin sala allahu aleyh wasalam bal nabigu waxbuu siiyey waa ka farxiyey rasuulku sala allahu alayhi wasalam mana uusan ku xanaaqin waa khuluq aan la keeni karin ilaa ilahay waxyaalaha uu ku manaystay nabigeena sala allahu aleyh wasalam ayay ka mid tahay yacni hobkaasoo kale annaga haddii naloola dhaqmo haddaanan qofka dilin xataa hadallo qallafan ku len hadallo qallafsan ayaa naga soo fakanayo oon ku leenahay qofka noocaas oo kale qofka ula dhaqma laakiin akhlaaqda nabigeena salى اllahu عalيه wasalam ilahay uu ku manaystay ay ka mid tahay qala alimam الbuxari raximah اllah taala xaddaثna qutaybaة bnu saciid qaala xaddaثna yacquub bnu cabdiraxman huwa almadani can abi xaazim wa salama mar hadduu ka qaadayo sahl can sahl bni sacdin qaal jaaءat imra'atun haweenayaa biburdatin maro la timid marada kalar kale waa maxalu shaahidka burdadaas wey libaaska nabigu inuu burduhu ka mid ahaa salى اllahu عalيه wasalam qaala sahlun wuxuu yidhi liabi xaasim uu markuu ku leeyahy ardaygiisa abi xaasim uu la hadlay ardaygiisa abi xaasim wuxuu ku yidhi hal tadruuna ma lburdatu ma ogtihin burdadu waxa ay tahay burdadaas islaantu ay nabiga salى اllahu عalيه wasalam u keentay ma ogtihin qaala markaasuu abu xaasim wuxuu yidhi nacam hiya shamlatu waa go'aas weyn marada kalar kale waxa weeye shamladaas wey go' weyn wey shamladaasoo mansuujun la sameeyey fii xaashiyatiha dhinaceedii lagu sameeyey farqo iyo dhinaceeda lagu sameeyey farqa loo yeelay qaalad islaantii waxay tidhi yaa rasuula allahi innii nasajtu haadihi burdadan anaa sameeyey biyaddii gacantayda anaa kuugu sameeyey agsuukahaa adaan ku siina waxaan rabaa inaan kuu labisoon ku siiyo fa akhadahaa burdadii rasuulullahi rasuulka aleh sala allahu aleyh wasalam islaantii waa ka qaatay muxtaajan xaal ilayha ila alburda isagoo maradii u baahanuu nabigu qaatay sala allahu wasalam mubaaraka calayh fakharaja ilayna nabigu sala allahu aleyh wasalam waa noo soo baxay walxaal innahaa burdadii maradii kalarka ahaydna la isaaruhu nabiga macawistiisiiba ay tahay salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi fajastahaa markaasaa waxaa taabtay burdadii maradii rajulu nin ayaa taabtay ninkaasoo min alqowmi qowmkii saxaabada ka mid a faqaala markaasuu ninkii maradii markuu taabtay wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahi uksuniihaa marada isii marada aniga igu labiso aniga isii qaala rasuulku salى اllahu عaleyh wasalam nacam uu yidhi waan ku siinaah fajalasa waa fadhiistay rasuulku salى اllahu عalيh wasalam maa muddadii shaa allahu ilaahay uu doono fi lmajlisi majliskiibuu nabigu muddo fadhiistay salى اllahu عalيه wasalam uma rajaca gurigiisiiuu dib ugu laabtay rasuulku salى اllahu عalيه wasalam fadawaahaa maradii usoo duuduubay maradii laga codsado ninkuu rasuulka ilah marada aniga isii gurigii inta ku laabto maradii usoo duuduubay rasuulku salى اllahu عalيه wasalam uma arsala biha bilburda maradiiuu ilayhi ila rajul ninkii usoo diray rasuulku salى اllahu عalيه wasalam faqaala lahu rajulkii alqowmu qoomkii waxay ku yidhaaheen maa axsanta niyow ma aadan wanaag samayn wax fiican maanta ma aadan samayn sa'altahaa waad su'aalatay burdadii iyaahu rasuulkaad weydiisatay salى اllahu عalيه wasalam waqad xaalad su'aalatay carafta aad garatay annahu rasuulku salى اllahu عalيه wasalam laa yaruddu saa'ila qof wax weydiista inuusan radinba qof wax weydiista nabigu salى اllahu عalيه wasalam akhlaaqdiisa waa taqaanaa marada nebigu waa u baahnaa salى اllahu wasalam mubaaraka calayh qof wax weydiisatay inuusan maya dhehayna waad ogtahay akhlaaqda nabigu salى اllahu عalيه wasalam marka wax fiican ma aadan samayno faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi wallaahi ma sa'altuhaa wallahi aniga burdada ma aanan su-aalan rasuulka salى اllahu عalيه wasalam ilaa litakuuna kafanii yowma amuutu maalinta aan dhimanayo inay karfantayda noqoto maahane wax kale uma aanan weydiisana waxaan rabay maradaa jasadka nabiga soo taabatay salى اllahu عalيه wasalam atabarak bilibaasi rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam labiskaa nabiga salى اllahu عalيه wasalam uu taabtay ayaan ka rabaa markaa inaan u barakaysto karfantaydii ay noqoto maalinta aan dhimanayo adduunye anugu danka malihi adduunye inaan maaragtaa kusii qaato ma doonayo qaala sahlun fa kaanat kafanahu burdadii maradii waxay noqotay kafanahu kafana rajul ninkii karfan noqotay oo ilaahay umniyadiisii iyadoo diilkiisa ilahay waa u xaqiijiyey qaala alimam الbuخari raximah اllah taala xadaثana abulyamaan qala akhbarana شhacibn can zuhriyi qaal xadaثanii saciid bn الmusayb ana abaa hurayrata qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquul yadkhulu اljannata jannada waxaa gelaya min ummatii ummaddayda waxaa ka gelaya zumratu jamaaco jamaacadaasoo hiya sabcuuna alfan toddobaatan kun ah waa jamacadii axaadiistii kale lagu sheegay riwaayadan hadda laguma sheegin laakiin waa jamaaca yadkhuluuna aljannata bigayri xisaab ah waa jamaaca jannada gelaya xisaab la-aan hiya sabcuuna alfan toddobaatan kun tudiiu waxaa iftiimaysa wujuuhuhum toddobaatankaas kun oo ummaddeyda ka mid oo xisaab la-aan jannada gelaysa wujuuhdooda waa ifayaan idaa'ata alqamari ka idaa'ati alqamari dayaxa iftiinkiisoo kale faqaama cukaashatu bnu mixsanin alasadiyu ayaa istaagay yarfacu xaal namiratan mare uu kor u qaaday maradaasoo calayhi cukaasho dushiisa saarnayd ayuu kor u taagay qaala markaasuu cukaasha wuxuu yidhi udcu llaaha lii yaa rasuula allah an yajcalanii minhum rasuulka ilaahayow ii duceeye in ilaahay qoladaas igu daro oo qolada jannada gelaysa xisaab la'aan oo aad ku tilmaantay wujuuhdoodu idaa'ata alqamar dayaxa iftiinkiisoo kale inay iftiimayaan faqaala rasuulku sala allahu aleyh wasalam allaahuma ajcalhu minhum ilaahu ka mid dhiguy rasuulku salى اllahu عalيه wasalam ثuma qaama rajula istaagay ninkaasoo min alansaar ka mid a faqaala ya rasuula اllahi idcu llaha an yajcalanii minhum faqaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam sabaqaka cukaasha cukaashaa kaaga hormarayu rasuulku salى اllahu wasalam wbaaraka calayh قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حدثنا عمرو بن عاصم هو البصري قال حدثنا همام ما هدو قتادة قال همام ابن يحيى البصري عن قتادة عن أنس قال قلت له مركزا وحنكو إيري أي ثيابي قلت له أنس كيوي قتادة أنا داهي مركا قال قتادة وحيري قلت له أنس وحنكو إيري أي ثيابي درك كيبا كان هو أي قاسي هذا أحب مثل جعيل بدنيه إلى النبي nabiga xaggiisa sala allahu alayh wasalam loo jacayl badnaa dharka kee ugu fiicnaayo nabigu ugu jeclaa oo aad u qaadan jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam qaala markaasuu anas wuxuu yidhi alxibara marada kalar kale waa maxalu shaahidka imaamu albukhaari raximah allahu tacaala baabulburuudi waalxibari xibar markuu dhahay maradaas markaa xibarka ah ee dhowr kalar kale maradaas kalarka dharkaas kalarada leh ayuu nabigu sala allahu alayh wasalama ayuu u jeclaa haddii xibarka marka la leeyahay dharka isagu ugu jeclaa riwaayaadka qaarna waxaa ku soo aroortay dharka uu ugu jecel yahay nabigu sala allahu aleyh wasalam inuu lahaa albayaad dharka cadcad inuu ugu jeclaa labada riwaaya marka culimmadu waxay ku jamcinayaan xibaradu waa binnisbati ilaa kayriha waa markii loo nisbeeyo yacni kayrkeed markii loo nisbeeyo ayaa loola jeedaa mooye yacni kalar khaasa oo xibarkan weliba kalarku wuxuu ahaa kalar oo cagaar uu ku jiro ayaa loola jeedaa dharkan xibarka ah marka alwaanta midabyada kale ayuu xibarkaa ka jeclaa mooye yacni marka la leeyahay bayaadku ugu jeclaana waa bisifa caama dharkoo dhan bayaadku nabigu ugu jeclaa xibarana markii loo nisbeeyo dharka kalea loola jeedaa oo duuna bayaadi caddaanku uusan ku jirin markii loo nisbeeyo amaa caddaanka caddaanku ugu jeclaa nabigu sala allahu alيyه wasalam dharkiisa qaala alimaamu الbuخaariي raxima اllahu taعala xadaثani cabdullahi bn abi اlaswad huwa اlbصriyu qaala xadaثana mcaad mcaad ibnu hishaam qaala xadaثanii abi hishaam dastawaay can qataada can anas ibni malikin qaal kaana axabu hiyaabi ilى الnabiyi an yalbasaha alxibara dharkaas xibarada ahi kalar kale أيو نبي وجعل صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان الحكم النافع الحمصي قال أخبرنا شعيب شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله وسلم وبارك عليه أخبرته عبد الرحمن إن ورنتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي مركي الله أفسدي سجي وحال لغو دبولي رسولك صلى الله عليه وسلم ببرد مرو مرضى حبرة كلر له مرضى مذبية له ayaa rasuulkii lagu daboolay markii uu geeriyooday rasuulkeenu sala allahu wasalam wbaaraka caleyh waana maxalu shaahidka waxa weye imaam albukhaari uu ka leeyahay xayan wamayitanba inuu nabigu isticmaalay sala allahu aleyh wasalam xibarada dharka kalarka lew qaala alimaamu albukhaari raxima llahu tacala baabu alaksiyati waalkhamaa'isi haadaa midkani baabu hubuuti alaksiyati go-yaalkii sugnaashadoodii ayuu u baab yahay waalkhamaa'isi kuwii farqaha lahaa inuu nabigu sala allahu wasalam wbaaraka caleyhi uu ka sugnaaday ayuu u baab yahay agsiyadu waa jamcu kisaa alridaa lkabiir go-u markuu aad u weyn yahay waxaa la yidhaha agsiya la yidhaha jamcu kisaa in agsiya lagu jamciyo khamaa'iskana ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weeye waa maa lahu aclaamun idaa kaana alkisaa'u daa aclaamin kisaha ama go-u markuu farqa leeyahay ayaa khamaa'is la yidhaha idaa kaana daa aclaamin markuu go-u weyn yahay oo farqana uu leeyahay ayaa khamaa'is la yidhaha go-aas marka weyn oo farqaha leh nabigu dharka uu isticmaalay inuu ka mid ahaa salى اllahu wslm wbaaraka caleyh qaala alimam الbuخari raximah اllah taala xadaثana yaxya xadaثana yaxya bnu bukayrin yaxya bnu cabdillahi bn bukayr اlmisriy qaala xadaثana leysu can cuqayl cuqayl bni khaalid can ibn shaabi zuhri qaal akhbaranii cubaydullahi bni cabdillahi bni cutba ana caaisha radi allahu tacala canha iyo wa cabdاllahi bni cabaas radi allahu tacala canhum qaala labadoodu waxay yidhaaheen waa caaisha iyo cabdullahi bni cabaase lama nuzila birasuuli اllah rasuulka ilaahay markii lagu soo degey sala allahu wasalam wbaaraka caleyh oo mowdka uu ku soo degey rasuulka sala allahu aleyh wasalam dafiqa wuxuu gudagalay rasuulku sala allahu aleyh wasalam yadraxu inuu ku tuuro khamiisatan go-aas farqaha leh khamiisadaasoo lahu nabiga u sugnaaday sala allahu aleyh wasalam calaa wejhi wejigiisuu ku tuuranayay rasuulku sala allahu aleyh wasalam bimacnaa wejiguu iska saarayuu ku daboolayay markii nabiga sala allahu aleyh wasalam mowdka uu usoo xaadiray go-aas weyn oo farqaha leh ayuu wejiga saaranayay rasuulku salى اllahu عalيyه wasalam waana maxalu shaahidka imaamu اlbukhaari wاlkhamaa'is khamaa'ista go-aas farqaha leh dharka uu nabigu isticmaalay weliba aakhiru xayaatihi nabiga salى اllahu عalيه wasalam uu wejiga saaranayay markii nabigu uu sakaraadayay salى اllahu عalيه wasalam faida اktama markuu huuro oo go-a uu ku huuro ilaa qofku hadduu wejiga saarto go-i waa ku huuriye kashafaha khamiisada waa ka faydayey can wejihi markuu xoogaa kulayl iyo huur uu go-u ku qabtana waa iska faydayey markuu xoogaa leyrsadana waa isi saarayey xaaladda nabigu saasay ahayd salى اllahu عalيه wasalam faqaala rasuulku salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi walxaal huwa kadalika xaalkaa uu ku sugan yahay lacnat اllahi calى اlyahuudi والnasaara allah yeelo yahuud iyo nasaara lacnadda ilaahay ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim ambiyadooda qubuurteedii waxay ka dhigteen masaajidda meelo lagu sujuudo sujuudka loola qasdo ayay ka dhigteen yuxadiru wuxuu ka digayey maa sanacuu yahuud iyo nasaare wixii ay sameeyeen ayuu ka digayay rasuulku salى اllahu عalيه wasalam oo sidoo xataa xaalatu sakra ku jira oo sakaraadkii nabigu ku jira salى اllahu عalيه wasalam kaana yanshuru اddiina waاdacwa isagoo sakaraadkii ku jira maraaxisha ad adag ku jira diinta iyo dacwadu xataa fidinayay rasuulku salى اllahu عalيه wasalam aakhiru xayaatihi قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل هو تبوذك البصري قال حدثنا إبراهيم بن سعد الذي ينتسب إلى عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة له لها أعلام ومحل شاهدك إنه حتى كنت كجري قواس فرقها له رسول صلى الله عليه وسلم في خميسة له كنت كذي قواس فرقها له خميسة داس له نبي أسونا صلى الله عليه وسلم خميسة داس لها أعلام فرق إسكاله قواس فرقها إسكاله كنت كذي فنظر إلى أعلامها khamiisada farqaheedii quruxda badnayd ayuu nadratan fiirin fiiriyey isagoo dukanayo salaaddii ku jira ayuu farqihii xoogaa fiiriyey rasuulku sala allahu calayh wasalam quruxda badnaayo go uu lahaa falamaa sallama markuu salaamo noqsaday rasuulku sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi idhabuu bikhamiisatii khamiisadeyda go'aygan haadihii tan ah orda ula taga ilaa abijahmin saxaabiga abijahmi la yidhaaho u geeya fa innahaa maxaa yeeley khamiisadani alhadni aanifan goor dhoway iga mashquulisay can salaatii adduunya o dhan iska dhaafay faraqaasoo wax yar uu nabigu fiiriyey ayuu aafo iyo musiibo u arkay yidhi iga daayo iyada dhanba iga qaada iga qaada iyada dhanba abijahmi ninka la yidhaaho u geeyo waatuunii ii keena biambijaaniyati abijahmin abijahmi go-iisa ii keena go-iisa la yidhaaho ambijaaniyada ambijaaniyada abijahmi ii keena ibni xudaafata abijahmigaasoo ibni xudaafata ibni ghaanimin min bani cadiy ibni kacbin xaaluu ka mid ahaa abtiriskan ibni xudayfa laysa min alxadiisi bal huwa mudrajun min ibni shihaabi zuhriy xadiiska ka mid maahane waa mudraj lafdi uu soo dhex geliyey xadiiska oo min baabi tawdiixi walbayaan tawdiix iyo bayaan uu usoo dhex geliyey ibnu shihaabi zuhri a warkan iskale waa warka abtiriskaw قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا إسماعيل وابن علي مرد أيوب كقال قال حدثنا أيوب أيوب سختياني عن حميد, عن حميد بن هلال حميد الطويل عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء قو أي نصو صارتي يو إزارا معوس معوس تاسو غليدا أدك معوس أد أدك يو قو أي نصو بحسي عائشة فقالت مركاسي وحي ترى قبض الروح النبي في هذين nabiga ruuxdiisii sala allahu wasalam wabaarak calayhi labadana lagu qibdooday waa go-aas waa inuu nabigu agsiyada isticmaali jiray kisaa'an taas waa jamc agsiyadii mufradkeedii w inuu nabigu isticmaalay sala allahu wasalam wabaarak calayh qaala alimaam albuxari raximah llah tacala baabu ishtimaali samaa'i haadaa midkani baabu nahyi ishtimaali baabu baabu nahyi lishtimaali oo mudaafka iyo mudaaf ilayhiga asalkoodu waxay ahayn sifaya mawsuuf marka sifada mawsuufkan ka macnaynayna haadaa midkani baabu nahyi lishtimaali alu lahaa markii hore asalkii isduuduubidda nahyinteedii ayuu u baab yahay isduuduubidaasoo assamaa'i ee sisibta ah isduuduubidda go-a laysku duuduubayo sisibta ah kaas inuu nabigu nahiyey oo nabigu uu diiday habkaa in wax loo labisto sala allahu wasalam wabaarak caleyh ijtimaalu shamaam marka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye qofku go' weyn inuu soo qaato oo go-iyo dhan intuu isku duuduubo hal garab bisuu bannayna hal garab ayuu bannaysanaa go-a marka farqihiisa dhan wuxuu isugu geynaa hal garabuu isugu gegeynaa jasadkiina dhanna waa isku duuduubaa macawisna hoos ka qaadan maayo surweel qaadan maayo kastuuma qaadan maayo lebisoo dhanba go-aas uu isku duuduubay ayaa kor iyo hoosba lebis u ah qofkaasi marka waxa weeye hadduu u baahdo inuu maaragtaahay gacantan kale oo u qarsoon inuu isticmaalo ama uu isxogo ama maaragta wax kale ay ku dhacaan maxaa imanaya cawradiisii inay faydmayso gacantan hadduu wax yar kor u qaado cawradii ilaa hoos wuxuu ka wato ma lahan yani nebiga salى اllahu عalيه wasalam lebiska noocaasa waa diiday baabkuna axaadiistii lagu diiday ayuu noogu sheegay imam الbuخaarي raximah الlahu taعaalى qaala اlimaamu الbuخaarي raximah الlahu taعaalى xadaثanii moxamed bnu bashaar marka asamaa waxaa yani loogu shabahay waxay sisibta waxaa loogu shabahay kaajari kalxajari alasam dhagaxa sisibtaahaa lagu shabahay dhagax hadduu sisib yahay meel maaragtaahay duleesha ma lahan isagii oo dhan yacni waa isku alxaman yahay dhagaxii hadduu sisib yahay qofkaana wuxuu la mid yahay dhagax sisibahoo kaleo meel kaleo yacni ka bannaan male go-yuu saa isugu duduubay laakiin hoos male hoos waa ka qaawan yahay hadduu gacanta saa u taago go-iyaa faydmayo qaala alimaam albukhari raximah llahu tacala xadaanii moxamed bnu bashaar waa bundaar qaala xadaثana cabdilwahaab cabdilwahaab bnu cabdilmajiid athaqafi qaala xadaثana cubaydullahi aladi yantasib ilaa cumar bni khadaab waa cumarigii can khubaybin khubayb ibni cabdillahi alansaari عن xفs بن cاaصم عن أbي هريرةa قاaل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المuلaaبسة عن byع المuلaaمسة beecii taabashada lagu kala iibsanayey nabigu waa diidey waa reebay salى الlahu عalيه wasalam wاlmunaabadati can bayci اlmunaabada beecii tuuriddana oo inta wax laysku tuuro laleeyahay wax khiyaara malihido tuuriddaas ayaa beecii soo afjaraysa laleeyahana waa nahiyey nabigu salى الlahu wasalam وbaaraka caleyh mulaamasada marka yani ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa lamsu rajuli hawba alaakhari biyaddihi maraduu taabana saas ood u taabato waa kaa gadanta bishardi an laa tuqalliba athawba bishardi marada inaadan rogrogin hayga rogrogin aad taabato waa kaa gadanta waa beecu lgharar khiyaana ku jirta laysku khiyaanayo beecaas nabigu waa diiday salى اllahu عalيه wasalam munaabadadana nabigu salى اllahu عalيه wasalam waa diiday an yanbida الrajulu ilى الrajuli اlaakhari bihawbihi walaa yakuunu lahu khiyaar marada usoo tuura khiyaarna ma lihid waa kaa gadanta korkaagaba hadday ku dhacdo kuusoo tuuro bis mana kala bixin karti bayculgarar waa khiyaano buyuucda uu nahiyey nabiga ka mid tahay salى اllahu alيه wasalam wa can salaataynina waa nahiyey rasuulku salى اllahu alيه wasalam laba salaadoodna nabigu waa diiday salى اllahu alيه wasalam labadaas salaadood oo bacda alfajri fajarka ka bacdi mid ahaatay xataa tartafica ashamsu qoraxdu ilaa ay kor noqoto wa bacda alcasrina ahaadeen hal salaadna waa bacda alfajri salaadna waa bacda alcasri waa salaad la sababa lahaa sabab mutaqadima aan lahayn salaadaha marka la tukanayo bacda alfajri la tukanayo markii salaaddii subax la tukaday ka bacdi salaad sunnah oo la tukanayo oon sabab lahayn ilaa qoraxdu ay ka soo baxayso waa diiday rasuulku sala allahu alay wasalam wa bacda alcasrina waa diiday rasuulku sala allahu alay wasalam salaad sunnah oon sabab lahayn oo bacda alcasri la tukanayo xataa tagiiba ashamsu ilaa qoraxdu ay ka dhacayso salaad sunnaa lama tukan karo bacda alcasri oon sabab lahayn waan yajtabi wa an yaxtabiya ninku inuu doonyeesto bithawbi mara uu ku doonyeestana waa diiday rasuulku salى اllahu alيه wasalam thawbkaasoo alwaaxidi ee keligiisa laysa xaal calaa farjihi ninka farjigiisa minhu min athawbi thawbka xaggiisa xaaluu ka ahaaday shay-un shay uusan ahaanin wax kalow yani kastumo iyo macawis iyo sarwaal iyo waxu kalow haysta male maradaa uu ku doonyeysanayo mahan shaygaasoo beynahu beyna arajuli iyo wa beyna asamaa'i samada dhexdeeda ahaaday ninkaan cawradiisa iyo samada wax u dhexeeyo kala celinaya male cirka iyo cawradiisa wax kaloo kala celinaya ma lahan hal go' uu haystay go-iina wuxuu ku sameeyey ixtibaa ixtibaa waxa weye jilbixirashada wey doonyeysiga hal go' uu haystay wax kale maro kale ma haysto halkii go-na jilbuhu ku xirtay asagii samadii cawradii maxaa u dhexeeyey cirka iyo cawradiisii wax kale xijaabaya male waa nahy xaaraan wey waa diiday nabigu sala allahu alay wasalam lebiska noocaas oo kale wa an yashtamila ninku inuu isduuduubo alishtimaala isduuduubid isduubidaasoo assamaa sisib ah oo meel ka bannaan aysan jirin oo go-i isku duuduubana nabigu waa diiday salى اllahu wslm wbaaraka caleyh qaala alimam الbuxari raximah llah taala xaddaثana yaxya bnu bukayrin yaxya bn cabdillahi bn bukayrin qaala xaddaثana laysa can yunus can ibni shihaab suuri qaala akhbaranii caamir bnu sacdi ana abaa saciidin alkhudriya qaal nahaa rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam can libsatayni laba lebis nabigu salى اllahu alيه wasalam waa diiday wa can baycatayni laba beecna nabigu salى اllahu wasalam wbaaraka caleyh waa diiday nahaa can اlmulaamasati can bayci اlmulaamasa wa can bayci اlmunaabadati bayculmunaabadihiina nabigu salى اllahu alيه wasalam waa diiday mulaamasadaas iyo munaabadadaas oo fi lbayci beeca dhexdiisa ahaadeen waa diiday rasuulku salى اllahu alيه wasalam qaala imam الbuxari raximah llahu tacala wاlmulaamasatu mulaamasadiiu rabaa inuu fasiro wاlmulaamasatu bayculmulaamasaha nabigu diiday salى اllahu alيه wasalam lamsu rajuli ninka taabashadiisa wey hooba alaakhari ninka kale maradiisa uu taabanayo biyadihi gacantiisa uu ku taabanayo bileyli fi leyli habeen dhexdiisuu taabana ow binahaari fi nahaari ama maalin dhexdeedu taabana walaa yuqallibu mana rogrogayo hu thawbka ilaa bidaalika almulaabasati taabashadaas maahane rogrogid waxaa kuu ah inaad taabato rogrogid kale ma jirto beec xaaraamna wاlmunaabadatu wuxuu yidhi sheekhu munaabadadu an yenbida rajulu ninku waa inu u tuuro ila rajuli ninka bihawbihi maradiisa waa inuu u tuuro wayenbid alaakharu kan kalena hawbahu maradiisa uu soo tuuro laba maray isku iibsanayaan laba maro ay isdhaafsanayaanoo beeci laba maro dhex dhici laysku iibsanayo wayakuuna daalika nabdu tuuridaasaana baycahumaa bayca rajulayn labada nin beecoodii oo dhanba waa tuuridaas can gayri nadarin fiira la'aan walaa taraadin raali la'aan waana ku khasbantaha inaad qaadato riddo iyo khiyaar iyo midna melihidu wاlibsatayni libsataynkana wuxuu yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala ishtimaalu shamaa'i ishtimaalu shamaa'i alishtimaalu iskulmin wey iskulmintaas waa assamaau ee sisibta asalku saasuu ahaa waa sifaya mawsuuf ayay asalkoodu ahaayeen waasamaau samadu an yajcala thawbahu maradiisa ninku waa inuu yeelo calaa axadi caatiqayhi labadiisa garab mid ka mid a waa inuu marada yeelo fayabduwa axadu shiqayhi labadiisii garab mid ka midana uu daahiro maradii intuu isku duuduubo ayuu farqaheedii wuxuu isugu geynaa hal garab garabka kalena waa bannaan yahay laysa calayhi calى alcaatiqi calى alaxad calaa axadi shiqayhi labadiisa dhinac mid ka midana hawbun mara ma ahanin dhinacaas oo garabka kale mara ma saara wallibsatu libsada alukhraa oo kale hay-atu labiska kale oo nabigu uu nahiyena sala allahu alayh wasalam ixtibaa'uhu ninka doonyaysigiisii wey waa jilba xidhashade bihawbihi maradiisa uu ku doonyeesto walxaal huwa ninkii jaalisun uu fadhiyo laysa xaal calaa farjihi ninka farjigiisa minhu min athawbi thawbka xaggiisa shay-un shay uusan ka ahan oo farjigiisa uusan waxba saarnayn qaala alimaam bukhari raxima llahu tacaala baabu lixtibaa'i fii thawbin waaxidin haadaa midkani baabu nahyi alixtibaa doonyeysiga nahyintiisii ayuu u baab yahay fii thawbin mare lagu doonyeesto uu nabigu nahiyey sala allahu alay wasalam thawbkaasoo waaxidin ee keligiisa xadiiskii iyo xukunkii xagga noo soo dhex galay ayuu tarjamo ka dhigtay ulajeedada uu ka leeyana waa isnaadka sanad cusub inuu kuu sheego sanad cusub inuu kuu sheego rabaa faa'idada waxaa weeye maa min takraarin maa min icaadatin ilaa walaha faa'ida icaado bukhaari ma jirto inuu wax soo celiyo ilaa faa'iday leedahay imaa faa'ida isnaadiya wa imaa faa'ida fiqhiya ama faa'ida fiqhiya leedahay ama isnaadkaad wax ka faa'idaysanayo hadda isnaadkan ka faa'idaysana dariiq cusub قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل إسماعيل بن أبي ويس المدني قال حدثني مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يحتبي الرجل ننكو إنو الضون يستو في الثوب الواحد ليس حال على فرجه ننك فرجه منه من الثوب ثوب كحق حاله كهذا الشيء وصنهين وأن يشتمل ننكو إنو اسكده الضوبة بالثوب الواحد المرء إنو اسكده الضوبة ليس حال على أحد شقيه ننك اللبدي سأدنا عمد كمدنا شيء شيء صنهين من الثوب شيء مرادة كمدنا وعن الملاabسة والمناabadaتina waa نahyey sلى الله عليه وسلم waa labadii uu soo fasiray sheekhu qال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد محمد بن سلام البيكندي قال أخبرني مخلد مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج وعبد الملك عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه نهى عن اشتمال السماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الخميسة السوداء haadaa midkani baabu hubuuti alkhamiisa maradii faraqa lahayd sugnaashadeedii ayuu u baab yahay khamiisadaasoo assawdaa'i ee madoobay waxyaalaha nabigeenna sala allahu alayh wasalam ka sugnaaday waxaa ka mid ah maro faraq leh oo madow lebiska nabigay ka mid ahayd waana ka sugnaatay inuu qaatay nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh oo dharkiisaba ay ka mid ahayd qaala alimaam albukhari raximah llahu tacala xaddathana abu naciim alfadl ibnu dukayn alkuufi qaala xaddathana isxaaq ibnu saciid can abiihi aabihiisuu ka qaaday saciid ibni fulaan fulaanka uu sheekhu mubhamka ka dhigay waa camara la dhihi jiray camar waa saciid ibni camrin ibni saciid ibni alcaas can ummi khaalidin binti khaalidin utiya nabiyu sala allahu alayh wasalam waxaa loola yimid bihiyaabin dhar ayaa loo keenay hiyaabtaasoo fiihaa dhexdeeda khamiisatun sawdaa waa maxalu shaahidka bukhaarigee maradaas maaragtaa go-aas oo farqaha leh uu ku sugan yahay khamiisadaasoo sawdaa ee madow khamiisadaasoo sagiiratun yar go' yaroo madowoo farqa leh ayaa nabiga loo keenay sala allahu a slam dhar badana go-aasu ku jiray oo yarka ah fa qaala markaasuu rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi man tarawna yaad u malaynaysaan annagsu wahaadihi tan inaan u labisi doono khamiisadan yaan siin doonaa yaad isleedihin yaan ku sharfi doonaa qof aan ku sharfiye oon siinaya yaad u malaynaysaan qofka aan ku sharfay fasakata alqowmu qoomkii waa aamuseen qaala rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi i'tunii biummi khaalid gabadha ummi khaalid la yidhaha hala ii keeno gabadhaasaan siinaa rasuulku sala allahu alay slam go-aan farqaha leh gabadhaasaan ku sharfiyey gabadhaa ii keenay rasuulku sala allahu alayh wasalam fa utiya bihaa umu khaalidkii ayaa la keenay tuxmalu xaal la sido oo la xambaarsan yahay tuxmaludan culimmada muxadisiintu waxay leeyihiin waxaa laga fahmi likownihaa sagiiratan id daaka waktigaas waa yareed labaaba la sidaa waa la xambaarsan yahay ka bacdi laakiin carruuray dhashay yadaaba xadiiska warinaysa hadda xadiisulkhamiisa iyadaaba hadda noo warinaysa carruur ay markaa ka bacdi ay dhashay oo marka iyada waxaaba lagu kunyeeyeyba umu khaalid marka laleeyahay khaalid ibnu zubayr ibnu cawaam ay dhashay saxaabiga la dhihi jiro jaliilka ahaa saxaabiga umu khaalid marka laleeyahay waa khaalid ibnu zubayr ibnu cawaam ayay dhashay zubayraaba qabi jiraba zubayrkii saxaabigii weynaa ayaa guursadoo qabi jira kabacdi carruur badanay dhashay markaan uu nabigu leeyahay waan karaamaynaana sala allahu alayh wasalam oo khamiisadana siinaana iyadoo la sidaa la keeno gabar yar ah gabadhaas yaraa la keenay fa utiya bihaa waa la keenay umu khaalid tuxmalu xaal la sido iyadoo la xambaarsan yahay ha la keeno faأkhada alkhamiisata biyadihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam maradii khamiisada ahayd oo go-i farqaha lahaa ayuu gacantiisa ku soo qabtay faalbasahaa gabadhiiyuu siiyey wuu labisayu mukhaalid wa qaala rasuulku salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi ablii wa akhliqii uu yihi rasuulku salى اllahu alيه wasalam ablii baabi'i oo maradan cumri aad ku baaba'sato allaha ku siiyo wa akhliqii duug yeel maradan cumri aad ku dhammaysato ku duug yeesho ilaahay ha ku siiyo rasuulku salى اllahu عalيه wasalam وكان فيها خميسة دحديدنا علمنا هذا فرق فرق أسو أخضر عقار أو أمس أسفر أما جال أها فرقaasi ama jaal u ahaa ama khudr u ahaayo cagaar u ahaaw faqaala rasuulku salى الlahu عalيه waslم wuxuu yidhi yaa uma khaalid hada sanah waa lugaة اlxabash sanah umu khaaliday haadaa kan aan ku siiyey thoob kan aan ku siiyey sanah waay waa soob sanaha wey umu khaaliday sanahaas marka bilugaةi اlxabashiya xasan macna xasan wey maradan aan ku siiyey umu khaaliday waa sanah wey ogaaw wa sanahna bilugaةi اlxabashiyati ahtuu yidhi sheekhu bukhaari sanah wuxuu yidhi waa luqa xabashi wey bimacna alxasan ay culamada ku macneeyaan معنى الحسن mara فيican oo قرxoon ayaan ku siiyey رasuلك صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن مثنى العنج البصري قال حدثني ابن أبي عدين ومحمد بن إبراهيم تكرر في صحيح مسلم صحيح مسلم mudo noogu soo laalaabtay waana bصrي عن بن cawni cبدالله بن cawni البصري عن محمد محمد بن سيrيn mar hadduu أنس ka qaado عن أنس قاal لما waلدت أم سليم أم سليم markay dhashay qاaلت lيi waxay igu tiri يا أنسu أنسow انظر hذا الغuلاaمa wiilkan aan dhalay فيiri falaa yusiibanna yuusan asiibin shay-an waxba wiilkan yarkaaho hadda aan dhalay yuusan waxba cabbinay ula jeedaa wax cabbida caano iyo biyo iyo midna yaan afka loo saarin xataa taqduwa bihi biwaladii ilaa weladkayga aad kala kalahdo ila nebiy nabiga xaggiisa sala allahu alay wasalam yuxanikuhu xaaluu nabigu barakaynayo nabigu ha ii barakeeyo candhuuftiisa ha ii marmariyo wuxuu intuu timir iyo intuu calaliyo candhuufta afka ha iigu tira wiilkee waxba yaan la siinin ilaa nabiga sala allahu alayh wasalam candhuuftiisu ay taabanayso faqadowtu bihi waan la kallahay wiilkii yarkaa faidan huwa rasuulku salى اllahu alيه wasalam fii xaa'idin beer ay fii bustaan beeruu ku dhex jiraa walxaal calayh nabiga dushiisana salى اllahu alيه wasalam khamiisa ay ahaatay maxalushaahidka bukhaari waa intaas khamiisuu ka raba khamiisada dharka nabigay ka mid ahayd salى allahu alيه wasalam waa marada farqaha le go-aas farqaha lagu qaadan jiray khamiisadaasoo xureyfiyatun bilxaa'i mu idin dhigay xureyfiyatun ya xaa u idin dhigay sooma xureyfiyat xureysiyatu waa nisbatun ilaa saaniciha ninka sanciyi jiray dharkaas farqaha iyo samay jira xurays la dhihi jiray marka ninkii saaniciyaa loo nisbeeyo walxaalaan waafaqay oo markaa khamiisada u haystay huwa rasuulku salى اllahu alيه wasalam yasimu uu calaamaynayay addahra geela waa min baabi tacbiiri اljuz'i wa iraadati اlkulli dahriga dhabarkaa la yidhah dhabarkii bisaa la cabiray maxaa loola jeedaa geelii o dhan geelu markaas yani calaaminayay alibil geelu markaa calaaminayay nabigu salى اllahu alيه wasalam alladii geelaasoo qadima calayhi nabiga usoo galay salى اllahu alيه wasalam u yimid fi اlfatxi fii zamn اlfatxi zamankii oo maka la furtay geel badan oo nabigu salى اllahu alيه wasalam loo keenay geelaas sadaqaduu nabigu calaamaynayay qaala imam bukhari raxima llahu taعala baabu hiyaabi اlkhudri haadaa midkani baabu hubuuti hiyaabi اlkhudri dharkii cagaarka ahaa sugnaashadiisii ayuu u baab yahay dharka uu nabigu aad u isticmaali jiray salى اllahu alيه wasalam waxaa ka mid ahaa midabka cagaarka leh dharkaas dharkaa nabigu waa qaadan jiray salى اllahu alيه wasalam weliba culimmada ahlulxadiidku waxayba sheegeenba libaasu ahluاljanna inuu yahaba dharka cagaarka aho dharka cagaarka ah waa libaasu ahli اljanna saasay culimmadu sheegeen wuxuu yidhi sheekhu sharaxuu inoogu sheegay qaala bnu badaalin ibnu badaala wuxuu yidhi ahiyaabu اlkhudru min libaasi اljannati wuxuu yidhi ibnu badaal dharka oo cagaarka ah lebiska ahluuljannaha ayuu ka mid wa kafaa bidalika sharafan laha oo dharkaba waxaa sharaf ugu firan cagaarka ah lebiska ahluuljannaha inuu yahay qultu wa akhraja abu daawuud min xadiidi abi rimsata bikasri الraa'i wa sukuuni اlmiimi bacdaha muhalatha annahu ra'aa cala الnabiyi salى اllahu alيه wasalam inuu ku arkay burdayni laba maro oo akhdarayn cagcagaaran laba maro cagcagaaran inuu nabigu salى اllahu alيه wasalam isagoo labisanayey inuu nabiga ku arkay salى اllahu wslam wbaaraka calayh قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار وبندار قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب عن عكرمة أن الرفاعة طلق امرأته حديثك الرفاع إن بدن سوء علي بخاري إسلامتيسي فري مر والبابا لفظي وكربا هل لفظي حديثك أسدار ودن كرب إسلامتيسي فري فتزوجها مركز و... وأنا أطول رواية في صحيح البخاري حديثك رفاعة رواية أقول دير بخاري كجرت هذه رواية وحبا كما تقن الفادي حديثك الفادي حديثك هذا اللو ديري وحبا كما تقن ana rifaacata dallaqa imra'atahu islaantiisii ayuu furay fatazawajahaa marka islaantii uu furay waxaa guursaday cabdiraxmaan ibnu subayr alquradi qaalad caaisha waxay tidhi wa calayhaa islaanta dusheedana khimaarun shaash ayaa ahaaday shaashkaasoo akhdaru ee cagaaran oo dharka cagaarka nabiguna waa isticmaali jiray saxaabada rag iyo haweenba dharkaas cagaarka ah dharka isticmaalaan uu ka mid ahaa shaashkaas cagaarka ah madaxa u saarnaa islaanta fa shakad ilayhaa caaisho xaggeeday u sheegatay waa ku soo dacwootay caaishay ku soo dacwootay waarad islaamtu waxay tustay haa caaisho khudratan cagaar ayay tusisay cagaarkaasoo bijildiha fii jildiha islaanta maqaarkeeda ku sugan oo waxay tusay maqaarkii dharkan shaashkan cagaaran iskaba dhaafi tiri maqaarkaygii qayb ka mida waa cagaartay tiri cagaar likasrati darbi zawji likahrati darbi zawji ninkan dambe oo cabdiraxmaan ibnu zubayr suu ii galay fiiri korkaygiyaa biyo gashaday cagaar noqday suu ii garaacahayey falamaa jaaءa rasuulu الlah rasuulka ale salى اllahu عalayhi wasalam markuu yimid waالnisaa'u dumarkuna yansuru bacduhuna bacdan qaarkood qaarka kale waa u heeliyaane waa masalaةu aswaaj marka la marayo nin laga dacwoonayaba waa isku garab markaasuu yidhi hadalkan waxaa dhahay waالnisaau yansuru bacduhuna bacdan waa min qowli cikrama laa min alxadiis xadiiska ka maahan min qowli cimran waa mudraj min cikrama wey cikrama kusoo daray warkan wuxuu cikrama wuxuu yidhi waالnisaau yansuru bacduhuna bacdane way isu gargaaraan fii sha'ni اlaswaaj marka lama shikaayada aswaajta marka laga sheekaynayo oo laga yani laga sheekaynayo naaguhu ninkooda ay ka sheeganayaan markaas waa isku saf isku saf waa isku nusraynayaan markaas qaalat caaisha markaa waxay tihi maa ra'aytu anugu ma anaan arkin midla maa iyoladii kii wax la mida yalqal mu'minaatu gabdhaha mu'minaadka waxa ragga ay kala kulmayaan rasuulka ilaahay wax la mida ma arkin bal gabadhan jirkeedii fiiri sidii loo garaacay rasuulka ilaahay jirkeedii cagaarkaa bal fiiri noqday midabkeedii dhammaa isbedelay lajilduhaa ay tihi umuna caaisho gabadhan maqaarkeedu ashaddu asagaa daranba khudratan min khudratin xagga cagaarka min thawbihaa maradeeda asaa ka daranba marada shaashka ah ee cagaaran jirkeeda ka fiiri rasuulka jirkeedaaba ka daranba cagaarka qaala cikrama markaa wuxuu yidhi wa samica zawjkeedii zawjkii cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibnu zubayr wuxuu maqlay annahaa zawjadiisii qad atat rasuula allah rasuulka ale sala allahu alay wasalam inay u tagtay fa jaa'a isagiina waa yimid in la dacweynayo waa og yahay isagiina waa yimid oo mejliska nabigu yimid sala allahu alay wasalam walxaal macahu cabdiraxmaan micigiisana ibnaani laba wiil ay yihiin labadaa wiiloo lahu asaga u sugnaaday labadaa wiiloo min hayrihaa hayrkeed ka ahaado islaan kale uu ka dhalay wiilal uu asagu dhalana waa soo kaxaystay wuxuu og yahay inay islaantu ka sheeganayso xagga jimaaca umuurta jimaacay ka sheegan rabtaa umuurta jimaca hadday iga sheekanayo ilmaha yaa dhalay wey marka islaan kale uu ka dhalay ilmaha moogta haddii islaantu waxaan hudbo iyo sheegi rabtaa wixii sheegi jirtay hudbadii iyo faraqii iyo sheegi markaasi ilmahana yaa dhalay rasuulka ilaahay marka sidaas sheegaysa laba wiiluu soo watay qaalat markaasi waxay tihi islaantii wallahi ilaah baan ku dhaartaahay maalli aniga ima sugnaanin min dembin ay dembun wax dembiya aniga rasuulka ilaah ima sugnaanin ilayhi muusilan xaaluu yahay dembigaasi mid gaaray ilayhi ilaa zawjihi zawjkeyga gaaray wax dembiyahoo aan ku sameeyo dhibaato aan gaarsiiyey ninkan ma jirto ilaa laakiin anna maa macahu ninkan micigiisa ma aha anna maa shay shaygaasoo macahu ninkan micigiisa cabdiraxmaan ahaaday laysa waxa micigiisa ahaaday maaga micigiisa ahaaday ma aha biagnaa mid deeqid badan cannii xaggayga ka deeqid badan min haadihi maradan maradan faraqeeda ah faraqaas muxuu iga tariyi tir faraqaas kama deeqid badno waxa uu hayay tir faraqaas maxay iga tari hadda faraqaas oo kale wey ninkan wey laakiin dembi kale oon isku haysanno rasuulka ilahi ninkaan ma jiro wa akhadad waxayna soo qabatay hudbatan faraqay soo qabatay faraqaasoo min thawbiha maradeeda ka mid faraq maradeeda ka mid waa soo qabatay faqaala markaasuu cabdiraxmaan ibnu zubayr wuxuu yidhi kadabat wallahi yaa rasuula allah rasuulka ilaahu ilaahan kugu dhaaranaa beena iga sheegtay islaanta beenteedu inii la anfuduhaa waan jafaa xaalatuljimac nafd aladiimi maqaarka jafidiisoo kale qofku markuu maqaarka jafayo yaxtaaju ilaa saacidin qawiy muruq xoog lahu u baahan yahay maqaarka inaad kor yeesho xoog aad u garaacdo u baahan yahay marka markaan jimaacayo ujaamicuhaa biquwati rasuulka ilaahay quwo sidii haraggan u jafaawe islaanta markaan jimaacayo islaanta beena iga sheegi rasuulka ilaahay la anfuduhaa waan jafaa nafd aladiimi maqaarka jafidiisoo kale ayaan jafaa si maqaarka xoog loogu jafo ninka jafaya awood iyo muruq uu isaga keenayo taasaan rasuulka ilahi u jafaa walaakinahaa islaantu rasuulka ilaahi naashisow ay turiidu rifaaca nin hore soo furay rabtaa ninkii rifaacay dooni waa naashisow faqaala rasuulu llahi rasulka al sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi fain kaana daaliki sha'nigaasi hadduu ahaado nushuuskaasi uu jego lam taxillii lahu ninka xalaal uma noqonaysa la rifaacawo fain kaana daalika aliraadawo nin iraadadaas haddiiba jirto rifaacihii hore aad rabto inaad u laabato lam taxilii lahu rifaacahaas hore xalaal u noqon maysid ow amase lam taslixii lahu rifaacihii hore uma suubanaysid xataa yaduuqa ilaa uu markaas cabdiraxmaankan hadda ku qaba uu ka dhadhamiyo min cusaylataki malabyaruugaaga uu ka dhadhamiyo qaala markaa cikrama wuxuu yidhi wa absara rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu ku arkay macahu cabdiraxmaan micigiisii ibnayni laba wiil laba wiiluu soo watay ayuu ku arkay fa qaala markaasuu wuxuu rasuulku sala allahu alay wasalam banuuka haaulaa'i kuwan wiilashaadi miya kuwan maadigaa dhalay ninka laga dacweynayo maadigaa wiilalna waad dhashay miya wiilash carruurtan maadigaa dhalay banuuka marka waa la jamciyey waa min baabi idlaaqi lafdi اljamci calى اlisnayni wa huwa jaa'isun fii lugatin lugo oo carabtu ay isticmaalaan weeyo waa min baabi idlaaqi lafdi اljamci calى اlisnayn lafdigii jamca loogu talagalaa musane ayaa lagu idlaaqay musanaha loola jeeda faqaala banuuka haaulaa'i kuwani wiilashaadi miya qaala nacam yidhi cabdiraxmaan qaala markaasuu wuxuu yidhi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam haadaa ninkan carruurta dhalay alladii kimiya tajcbina islaamiha aad sheeganayso maa shay aad ku sheeganayso shaygaasoo tajcbina aad sheeganaysay oo waxaad sheeganaysay ma ninkan aad ka sheeganaysa carruuruba dhalay ninkani min carruur wata wey ninkani fawallaahi ilaah baan ku dhaartaay rasuulku sala allahu alay wasalam lahum carruurtu ashbahu kuwa u ekaasho badan wey bihi cabdiraxmaanay uga ekaasho badan yihiin min alquraabi duke bilquraabi dukaha kale ugu egyahay laba duko isdhasho waa isaga ekaasho badan yihin asaga carruurtiisa maxaad beenta u sheegi ninkan beenta uga sheegi carruuruba dhalay oo nin wanaagsanoo toosama weye qaala alimaam albukhari raximah llahu tacala baabu hiyaabi ilgeed haadaa midkani baabu baabu hubuuti hiyaabi dharka sugnaashadiisii ayuu u baab yahay dharkaasoo albiidi ee cadcadda waxyaalaha nabigana sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ka sugnaaday lebiska uu ka sugnaaday nabiga sala allahu alay wasalam uu aadna u jeclaa dharka cadcadka ah ayaa ka mid a nabigu isticmaalay sala allahu wasalam wabaaraka calayh nabiguna ummadda waaba ku booriyey oo xadiis waxaa jiray xaakim uu soo saaray iyo imaam axmed calaykum bihiyaabi albayaad dharka cadcadkaa laazima falbasuuhaa labista dharka cadcadka fa inahaa adyabu wa adharu iyadaa wanaag badan nadiif badan wakafinuu fiiha mowtaakum dadka idinka dhintana ku karfaniya inuu nabigu yidhi sala allahu wasalam wbaaraka calayh riwaayo kale iyadana waxaa ku sugneed oo tirmidi uu sunankiisa ku wariya ibnu xibbaanna uu saxiix yeelay fa inahaa min khayri hiyaabikum dharkiina iyadaaba ugu khayr badan inuu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam marka axaadiis badan oo dharka cadcadka ah nabigu ku ammaanay sala allahu wasalam wbaaraka calayh labiskiisana waa ka mid ahayd qaala alimaam albukhari raximah llah tacala xaddathana isxaaq bnu ibrahim alxandali waa marwasigii قال أخبرنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا مسعر مسعر بن كدام الكوفي عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد الذي ينتسب إلى عبد الرحمن بن عوف قال قال مركز وحوير سعد وحوير قال سعد وحوير رأيت وحن أركي بشمال النبي نبي صلى الله عليه وسلم بدحديسي إيه ويمينه نبي مدكتيسي رجلين لبن أنا كوارك labadaas nin oo calayhima dushooda hiyaabun dhar uu yahay dharkaasoo biidun cadcad yowma uxudin maalintii uxudaan labadaas nin nabiga sala allahu alay wasalam midigtiisii iyo bidixdiisii ka kala joogaan maa ra'aytumaa labadaas nin ma aanan arkin qablu qablu dalika alyowm maalintaas dagaalka uxud uu dhacayo ka hor ma arkin walaa bacdu bacda dalika alyowm maalintaas dagaalka uxud uu dhacayo maalin ka dambaysana ma arkin horenan ragaan u arki jiray ma ahayn haddee rijaalay isku soo shabaheen mooye waa malaa'igtii u nusraynaysay nabiga sala allahu alayh wasalam marka bukhaari xadiidkan wuxuu u keenay bal yacni malaa'igtu markay isku soo shabahayaan rag ay isku soo shabahayaan oo nabiga ay u imanayeen sala allahu alay wasalam dharka ay soo qaadan jireen waxaa ka mid ahay ugu badnaa dhar cadcad dhar cadcad iyagoo wata ay nabiga u iman jireen sala allahu alay wasalam marka libaas ulmalaa'ikawu قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر وعبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد البصري عن حسين حسين المعلم وكولا حسين بن ذكوان المشهور بحسين المعلم عن عبد الله بن بردة قال مروة قال لي مروة عن يحيى بن يعمر قال لي كلو يسوينا قال لي كلو يسوينا يحيى بن يعمر حدثه قال لي كلو يسوينا أن أبا الأسود الدؤلي مؤسس النحو حدثه أبا الأسود الدؤلي مؤسس كيها نحوها أي وحوس الشيء يحيى بن يعمر يسوينا أن أبا ذر حدثه أبي ذر أسنا أبي الأسود الشيء قال أبي ذر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ومحل شاهد بخاري عليه ثوب أبيض أنت سو كربا نبي قالوا صلى الله عليه وسلم والحال عليه نبي قدوشي صلى الله عليه وسلم ثوب مرأيته مرضى سو أبيض إعد والحال هو الرسول كنا صلى الله عليه وسلم نائم أهرديه ثم أتيته هذا نبي قال مركل أؤمن صلى الله عليه وسلم وقال حال استيقظ أسوب براروغي وهرددي وكسو كعيو فقال رسولك صلى الله عليه وسلم وحوري ما من عبد أدون مجرو أدون كاسو قال يري لا إله إلا الله ثم مات الانتي على ذلك توحيد توحيد كاس كل انتي مجرو إلا دخل الجنة qofka hadduuba tawxiidka uu ku dhinto waxaa weeye dakhala aljanna jannaduu markaas geli qultu markaasaan waxaan idhi wa in zanaa xataa haba zinaysto wa in saraqa waxa xado miya rasuulka dakhala aljanna miya jannada muu geli xataa hadduu macaasidaa waaweyn uu sameeyey rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam qaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi wa in zanaa wa in saraqa haba zinaysto haba xado bimacnaa waxaa loola jeedaa laa yukhalladu fi nnaar ahlu tawxiid qofka hadduu yahay laysa bimukhalladin fi nnaar naarta lagu waarin maayo wa in camila alkabaa'ira wa maata calaa dalika kabaa'irta asagoo samaynayo dembiye halisa sameeya haba ku dhintee mar walbaba naar kuma la waarayo oo waxaa dhici karta ilaahay fadligiisba inuu iska cafiyo naarba aan la geyna way dhici kartaa bifadli illaahi wa ixsaanihi inuu ilaahay iska saamaxana waa dhici kartaa naarba aysan taaban haddii laga abaal marinayo macaasidan uu samaynayona mukhallad fi naar ma noqonayo xadiiska macnihiisa marka sidaasaa loola jeedaa qaala wain zanaa wain saraqa xataa ha zinaysto ha xadumiya qultu waxaan idhi wain zanaa wain zanaa wain saraqa xataa hadduu zina anaa ku celcelinayo abi dar nabigan ku celcelinaya qultu waxaa anu abi dara wain zanaa wain saraqa xataa qaala rasuulku sala allahu alيyه wasalam wain zanaa wain saraqa qultu wain zanaa wain saraqa ah haxadu ha zinayso hadduu raba xataa qaala rasuulku sala allahu alيه wasalam wain zanaa wain saraqa calىa raqmi anfi abi darin maca raqmi anfi abi darin sanka abi dar cara dhiciddiisa micigiisaan sidaas ku leeyahy aquulu dalika adoo dhibsanayo su-aasha igu celcelinayaan saas ku leeyahy sankiis abidar sankiisa cara dhiciddiisa raqmiga waxa la yidhi qofku markuu kufo oo sanka iyo dhegaha iyo carradu ay uga bidaan oo saa uu u dulloobo ayaa raqmi la yidhaha macnaa waxaa loola jeedaa calaa kurhi abidarin asoo abidar dhibsanaya adugu aad dhibsanaysaan saas ku celcelina u rasuulku sala allahu aleyh wasalam arjaa sidaagu wa kaana abudarin abudar wuxuu ahaa idaa xadada bi hada alxadiis xadiiskan markuu sheegayo qaala wuxuu dhihi jiray wain raqima anfu abidarin lafdigii nabigu uu ku canaantay waa sheegi jiray abidar oo markaa nabigu ku celceliyey salى الlahu عalيه wasalam markii dambe nabigu waa canaanto wuxu uhi wain raqima anfu abidar sanka abidar haba cara dhaco haba dulloobo hadduu rabo saasaan leeyahay dakla اljana dakla اljana ayaan leeyahay qaala abu cabdillahi waa bukhaariye abu cabdillahi bukhaariga fasiraya oo xadiidka fasiraya wuxuu yidhi haadaa xadiiska oo xadiiska laleeyahay maa min cabdin qaala laa ilaaha ila اllahu uma maata calى dalika ila dakla اljana wain zana haba zinaysa jannu geli xadiiskan waa cinda almowti markuu dhimanayo agtiisa ayuu tawxiidkii uu ku dhawaaqay qofku markuu dhimanayey ayuu laa ilaaha ila allahu lagu khatimay tawxiidkii aa lagu khatimay tawxiidkii ayaa lagu khatimay ow amase qablahu qabla almowt uu tawxiidsan jiray intuusan dhiman ayuu tawxiidkii iska dadari lakin cinda almowt tawxiidkii lama waafajin idaa taaba laakiin shardigu yidhi haddaan tawxiidka lagu khatimin laakiin waa markuu ka toobad keenu yidhi wanadima calaa dalika almacaasi sidaasna uu ka sheegay marka laba masalo asagoo ku fasiray bukhaari wuxuu ley xadidkan wain zanaa wain saraqa marka laleeyahay waa qof markuu dhimanayay tawxiidkii ku dhawaaqay tawxiidkii ku dhawaaqay oo khaatimo fiican markuu dhimanayay waxaa ugu dambeysay man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila اllah dakhala aljanna taasuu ku fasiray bukhaari ama haddii kale ma ahane yacni qabla almowdu tawxiidka haystay oo qof muslim oo ahlu tawxiid uu lahaa laakinahu taaba wa nadima laakiin waa ka toobadkeena macaasidii markaas kabacdaa laleeyahi u yihi dakhala aljanna in kastoo tafsiirka bukhaari culamada qaar ay xoogaad dureen habka uu sheekhu xadiiska uu u fasiray wuxuu leeyahay wanaqala bnu tiini cani daawuudiy daawuudi wuxuu ka soo guuriyey anna kalaama albukhaariyi khilaafu daahiri اlxadiis kalaamka bukhaari uu ku fasiray daahiru xadiis waa khilaafsan yahay fainahu low kaanat towba mushtarada haddii towbo ay shardi tahay meeshan lam yaqul ma dhaheen wain zanaa wain saraqa nabigu kuma celceliyen qaala wainama almuraadu wuxuu yahay annahu yadkhulu ljanna jannaduu gelaa ima ibtidaa'an bilowga horuu ku gelaa bifadli illaahi ilahay fadligiisa oo ilaahay subxaanahu watacala isaga tafadulay wa imaa bacda daalikuu gelaa markuu naar soo galay ka bacdi ayaa naartii lagu waarinay saasay culamadu ku fasireen intooda badan wallahu aclam qaala alimaam albukhaariy raximah llahu tacaala baabu lubsi alxariiri lirijaali waqadri maa yajuuzu minhu haadaa midkani baabu taxriimi lubsi alxariiri dharka xariirtaa lebiskeedii lebiskaa xaaraam yeelidiisii ayuu u baab yahay lirijaalina laga xarimay dharkii yani raggii laga xarimay xariirtii waqadri maa shay qadarkiisana waa u baab shaygaasoo yajuusu bannaan minhu min lubsi alxariiri xariirta lebiskeedii bal qadarka uu nabigu ragga uga baneeyey sala allahu wasalam mubaaraka calayh waa u baab sheekhu laba masalo ayuu baabkan uga hadli doonaa xariirta inuu nabigu ka xarimay ragga sala allahu wasalam mubaaraka calayh oo haweenka uun ay qaadan karaan dharkan xariirta ah waxaa kaloo sheekhu uu ka hadli doonaa qadri maa yajuusu minhu ninka ragga ah qadarka uu nabigu uga fasaxay ayaa jira sala allahu wasalam mubaaraka calayh inta uu ka qaadan karo dharka xariirka ninka ragga ah qaala alimamu bukhari raximah llah taala xaddathana aadam aadam ibnu abi iyaas alcasqalaanigii wey min afraadi imam bukhari qaala xaddathana shucba qala xaddathana qataada qaala samictu abaa cuثmaan annahdi cabdiraxmaan ibnu mallin kiw cabdiraxmaan ibnu mallin annahdi ataanaa waxaa noo yimid uu yidhi abu cuثmaan nahdi kitaabu cumara sayidina cumar qoraalkiisiyaa noo yimid warqad uu soo qoray sayid cumar ayaa noo timid walxaal naxnu annaguna maca cutbata ibni farqadin annagoo saxaabigaa micigiisa cutbata ibni farqad biadrabijaana adrabijaan ku sugan waa situ duwalin taabica wa qariiba liturkiya ay ka mid tahay lix dowladood oo turkiya markaas raacsan ayay ka mid tahay adrabijaan waana awalu man fataxa hadihi اlbilaad saxaabigan hadda xadiiska yani ku jira cutbat ibni farqad awalu man fataxa hadihi اlbilaad bilaaddaa turkiya ku xeeran lix dowladooda turkiya ku xeeran ayay ka mid tahay oo u dhow adrabijaanku saxaabigii furay uu ahaa adrabijaan marka halkaas annagoo joogna saxaabigan waddankan furay cutbat ibni farqadin annagoo la joogna ayaa waxaa noo yimid warqad sayid cumar warqad sayid cumar isaga khilaafada marka ah madaxweyne isaga ahaa sayidina cumar marka warqadaas waxaa ku qoran ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam nahaa can اlxariiri ilaa haakada rasuulka ale salى اllahu alيه wasalam xariirta waa nahiye iska ilaaliya wa kaana kaiira fi adrabijaan dharka xariirtuna adrabijaanu aad ugu badnaa marka wuxuu og yahay waddanka ay furteen waddan dharka aad looga isticmaalo xariirta inuu yahay uu ku badan yahay sayidina cumar marka fartiintaas u soo qoray wuxuu yidhi nahaa can اlxariir rasuulka ale salى اllahu alay slam iska ilaaliya xariirta waa nahiye xaaraan wey ilaa haakada sidaas maahane qadarkaas bisuu nooga fasaxay rasuulku sala llah alay hadaan raggii nahay wa ashaara markaasuu wuxuu ishaaray cutba markaas cutbat bni farqad warqadii sayd cumar markuu yani akrinay biisbacayihi labadiisa farood ayuu markaas ku ishaaray allatayni labadaas faroodoo teliyaani markaas la xidhiira alibhaama suulka labada faroodoo la xidhiira ayuu markaa cutba ishaaray waa labada faroodo waa sabaabada iyo wustada asabaaba walwusda ayuu ishaaray qaala abu cuثmaan annahdi abu cuثmaan annahdi wuxuu yidhi fii maa calimnaa inta fii maa qadar qadarkaasoo calimnaa annagu aan ognahay inta annaga cilmi ahaan aan ka ognahay oo tafsiirka xadiiska aan ka ognahay annahu rasuulku salى اllahu عalيه wasalam markuu leeyahay haakada markuu leeyahay yacni inuu nabigu ula jeedo weeye alaclaama farqaha maro suufoo go' weynoo suuf ka samaysan ayaad samaysatay farqihiiyaad xariir ka dhigatay waa jaa'is marka wuxuu yidhi abu cuثmaan annahdi annaga cilmigeenna inta aan ka ognahay haakadaa inta aan ku fasirnay ilaa haakada qadarka xariirta oo nabigu salى اllahu alيه wasalam uu ka fasaxay alaclaam go-ii suufka ahaa xariirtii farq waa uga dhigan kartaa saasaa looga jeedaa wuxuu markaa ishaaray labadiisa farood oo xariirtu intaysan intaas aysan ka dheerayn aysanna ka badnayn farqaha farqaha labadiisa farood intaa waa inaysan ka dheerayn labadaas farood ballac ahaan iyo dhirir ahaan intaba laakiin fii saxiix muslim waxaan ku soo marnay ilaa mowdica asbucayni ow halaaثin ow arbacin riwaayatu muslim fii saxiixi saasaan kusoo marnay ilaa mowdica asbucayni laba farood meel la saari karo ow halaaثin ama saddex farood meesha la saari karo ow arbacin ama afar farood intii la saari karo wa calayhi madhab اlimaam الshaafiعي madhabka imam shaafici isagu wuxuu qabaa xariirta mudaras mudaras isagu ku tilmaama imam bukhaari mudaraska taraashka marada inta looga dhigi karo ama jubbo taraasha looga dhigo ama go-ah looga dhigo waa arbaci asaabic waa inta curfiga caadadu ay ku durarsat marka qadarka la fasaxay mudaraska marka looga dhigayo taraashka looga dhigayo قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يوسف أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي قال حدثنا زهير زهير بن معاوية قال حدثنا عاصم عاصم بن سليمان الأحول كيوية عن أبي عثمان السابق في الإسناد قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أنه كسوا أن النبي وحناس وقرأ رسوله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا النبي النبي صلى الله عليه وسلم وحناس في إسبعيه labadiisii farood ayuu noo safay markuu xadiiska noo sheegay warafaca zuhayrun zuhayr ibnu mucaawiya asaabiq fi lisnaad weeye wuxuu noo kor yeelay alwusda wasabaaba fardiisa wasdada ee sabaabada ayuu kor yeelay labadaas farood in la eg uu nabigu fasaxay sala allah riwaayatu muslimna ilaa mawdica asbucayni aw halaaثin aw arba qaala alimam bukhari raximah llah tacala xadathana musadad qaala xadathana yaxya yaxya alqadaan can itaymiy waa sulaymaan sulaymaan ibnu darkhan ataymi عن أبي cثمان الsابق في الإسناaد قاaل كuنaa mعa cتبةa الsابق في الإسناaد فkتبa إليهi cتبahaas cمرa warقad u soo qoray أن النبي صلى الله عليه وسلم قاaل لاa يuلبس الxريiر في الدuنيا adunyada dhexdeeda xariir laguma lbisan karo inuu نبgu sلى الله عليه وسلم xariir laguma lbisto في الduنيa adunyada dhexdeeda إlاa laa يulبasu lama lbisto alxariiru xariirti في الduنيa adunyada dhexdeeda laguma lbisto ilاa haddiiba lagu lbisto oo qofka ninka raggaa xariir adduunya uu ku labisto lam yulbas laguma labisto minhu min alxariiri xariirka xaggiisa xaal uu ka ahaaday shay-un shay laguma labisto fil aakhirati aakhira dhexdeeda laguma labisto yacni wuxuu ula jeedaa rasuulku sala allahu alay wasalam ninka raggaa hadduu dharka xariirta adduunyada ku qaato oo xaaraanta uu ku dhaco laa yadkhulu ljanna lianna libaasa aljannati alxariir liannahu jannada labiskeeda dhanba waa xariir janno ma gelayo waa xadiis khatiira قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن عمر البلخي قال حدثنا معتمر معتمر بن سليمان بن درخان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى وأشار قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال عبد الله بن رجاء هو البصري نسخوين كقار ميشا ويكتغان سند سند كما يدين قال سند كلا حديث كوري بخاري قال عبد الله بن رجاء حدثنا جرير عن يحيى ميدين قرين يا يا inuu gadaal idinkaga keenana waa suurtagal wa qaala cabdullahi bnu raja huwa albasriyu qaala xadaثana jariir jariir bn cabdilxamid mar isnaadka labaad hadduu dhaco jariir bn cabdilxamid can yaxya yaxya bn abi katiir qaala xadaثanii cimraan cimraan bn xidaan waqasa alxadiisa xadiiskiiyuu markaa ka qiseeyey waa cabdullahi bnu raja gadaal y saas wa maruu gadaal ka dhiga qaala imam bukhari raximah اllahu tacaala qaala imam bukhari raximah llah taala xadaثana sulayman bnu xarbi waa qaadigii maka kabacdina basriyuuba noqday basri qaadi maka culamada laakin yirahan markii macninaya qaadi maka قالي مكة قال حدثنا سليمان بن حرب قاضي مكة قال حدثنا شعبة عن الحكم حكم بن عتيبة عن أبي عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي قال كان حذيفة بالمدائن حديث كان انت بدل سوق هذا مدائن ماشي اللي روا دول كان عراقي أيوب مركا كسقنا حذيفة فاستسقى وراب ضلبي بي هلا يسوير فأتاه حذيفة دهقان ننك مدحدها وقرية داس مدحدها كأها أيا وحو إليمد بماء بيوه بيها سوفي إناء ويلكو دحجرة ويلكاسو من فضة فضاعة faramaahu markaas waa tuuray faramaahu waa tuuray markaa weelkii inihiyuu tuuray yacni xudayfa bihi bidihqaani ninkii meesha madaxda ka ahay ayuu weelkii ku tuuray fillada ahaa wa qaala markaasuu xudayfa wuxuu yidhi innii anigu lam armihi alinaa weelka ma tuurin ilaa anii aniga nahaytuhu ninkaan hadda ka horan ka nahyin oo yidhi biyaha yuu keeni filla iyo dahab weel dahab weel fillaha yuu keeni falam yantahi ma uusan joogsan marka ma ka joogsan wixii aan ka nahyey qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam aلdahab wاlfidlaة wاlxariir wاdibaaj hiya ashyaadaasi lahum gaaladaa iskale fi dunya walakum idinka iskale ashyaada fi اlaakhira jannadaa laydinku marti qaadi dibaajka waa nooc min alxariir iyo fidlada iyo dahabka iyo akhira laydinku marti qaadi rasulku salى اllahu alيه wasalam nasأl اllah tacala an yajcalana min ahliha قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم آدم بن إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن سهيب البصري قال حدث قال سمعت أنس بن مالك قال شعبة shucba wuxuu yidhi yuu ku yidhi licabdilcaziiz ilaa isagaa sheekhiisa ahay saasaan ku fahmaynaa sheekhiisu sheekhiisa uu ka qaadayo xadiiska qaala shucbatu licabdilcaziiz cabdilcaziiz ibnu suhayb albasri wuxuu shucba ku yidhi faqultu waxaan idhi acani الnabiyi qaala shucba wuxuu yidhi faqultu licabdilcaziiz waxaan ku idhi acani الnabiyi arrawaa anasun hada alxadiisa cani الnabiy xadiiskan aad ii sheegayso anas si toosa miyuu nabiga uga qaaday salى اllahu alيه wasalam faqaala sheekhaygii cabdilcaziiz markaan su-aashaa weydiiyey wuxuu yidhi shadiidan cala الnabiy weliba si daranuu nabiga uga maqlay shadiidan cala الnabiy si daranuu nabiga uga maqlay xafida anasun xifdan shadiidan cala الnabiy weliba xifdi shadiiduu ka xifdi maxaad iga su-aali su-aashaas wey anas miyaab iyuu kalu wax ka wariya nabigu unbuu wax ka qaadaa salى allahu wasalam wbaaraka caleyh faqaala markaasu wuxuu yidhi shuraaxda qaarna waxay yidhaahaan ay ku fasiraan laakiin sidana hadda roon aan ku fasirnay xifdan shadiidan in loola jeedo shuraaxda qaar waxay yidhahdaan غadiba غadaban shadiidan sheekhaygii waa carooday cabdilcaziiz carab daran uu carooday markaasuu yidhi rawaa can الnabiy laakiin xaafidku markuu sharxayo taas hadda aan rajaxnay ayuu noo sheegi weyey xaafidku xifdan shadiidan in loo jeedo xifdan shadiidan cala الnabiy faqaala markaasuu rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi man labisa alxariira xariirta qofkii labista fi dunya falan yalbasahu fi اlaakhira kuma labisa doono macnaa laa yadkhulu اljanna قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قاضي مكة قال حدثنا أحمد بن زيد البصري عن ثابت وثابت البناني أنس كقاضي جري قال سمعت ابن زبير عبد الله بن زبير يخطب حال عبد الله بن زبير خطبة أخرينك يقول صدقه قال محمد صلى الله وسلم وبارك عليه رسول كان يحرم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة كمن لبسنا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن الجعد بغداد بقوية قال حدثنا شعبة عن أبي ذبيان عن أبي ذبيان خليفة بن كعب البصري horuu maana soo qaadan jirin abi dibyaanka laysa lahu fi saxiixi الbukhari ila hada alxadiis halkan xadiis bukhaariga dhan ba uu ku leeyay qaala samictu ibn zubayr yaquulu samictu cumara yaquul qaala الnabiyu salى اllahu alيه wasalam man labisa alxariira fi dunya lam yalbasu fi اlaakhira qaala imam bukhari raximah llah tacala waqaala lana abu macmar cabdullah bn camr kii wey qaala xadaثna cabdulwaarif cabdulwaarif ibn sacid basriy can yaziid yaziid ibn yaziid albasriy qaalat mucaada tiri gabadhii mucaada la dhihi jira mucaada bintu cabdillaahi alcadawiya waa zawjatu silat bnu ashyaq sheekhi weynaayo haddana mujaahidkaa asagoo mujaahid uu geeriyooda layidhi zawjkeedii oo jihaad ku jira jihaadki faris asagoo ku jira ayuu geeriyay iyaduna caabiday ahayd wa kaanat tusallii kula leylatin sitamia ragca gabadhan yan la yidhaha mucaada bintu cabdillaahi alcadawiya lix boqol oo ragco ah raatib u ahaan jiray culamadu yidhaaho lix boqol oo ragco kula leyla ay tukan jirto marka habeenkii markay ragcooyinkeeda dhamaysato lixda boqol oo ragco ay dhamaysato ayay guriga ku wareegi jirtay iyadoo hurdada iska ilaalinaysa hurdada iyadoo la dagaalamaysa ay wareegi jirtay markaas waxay dhihi jirtay cajibtu licaynin tanaamu waqad calima dulmata alqabri waxaan la yaabanahay il hurdaysa saacaddan ayadoo og mugdiga iyo ciriiriga qabriga xiriiriga qabriga iyo mugdiga qabriga il og oo saacaddan hurdaysa ayaan la yaabanahay saasaa hadalladeeda hadayskeeda ka mid ahaa ayaa layidhi gabadhaan waa mucaada bintu cabdillaahi alcadawiya zawjkeeda markii laga dilay ninkeedii iyo wiilkeedii curadka ah hal maalinaa laga dilay hal maalina la dilay oo dagaalkii faris ayaa lagu dilay oo labadood maaragtaahi way ku shahiideen marka gurigaa loogu yimid oo haweenkii deriska ayaa u yimaadeen markaasay waxay tidhi waxaad iigu timaadeen tacziya am litahni'a haddaad tacziya iigu timaadeen iska laabta haddaad tahniyada iigu timaadeen soo dhowaaday tiri wiilkaygii iyo zawjkaygii oo ilaahay uu ku marti qaaday shahiidnimo uu ku marti qaaday haddaad tahniye iigu timaadeen waa dirinaan idin dhigay waa idin soo dhoweyn tacziya haddaad iigu timaadeen iska laabtay tiri ma murugeysanay tiri ma murugeysan saasay dhehi maalintay dhimanaysana waa quslaysayaa layidhi maalintay dhimanaysay ayadoo daaxikaha quslaysaa naftu ka baxday qaalat imam bukhari raximah llah taala qaalat mucaada waxay tihi akhbaratnii ummu camrin bintu cabdillaahi ibni zubayr wey markaa loola jeedaa ummu camrin bintu cabdillaahi cabdillaahigaas waa cabdillahi ibni zubayr ayaa loola jeeda akhbaratnii ummu camrin bintu cabdillahi ibni zubayr qaala samictu cabdallahi bna zubayr qaala samica wuxuu maqlay cumara samica isaguna annabiya cumar uu sii maqlay sala allah alay slam naxwahu naxw alxadiisi saabiq قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن بشار وابن دار قال حدثنا عثمان بن عمر هو البصري قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن المبارك البصري عن يحيى بن أبي كثير البصري عن عمران بن حدان عمران بن حدان مركي ugu horeysan samar الخارجي كبير الخوارج خوارجta شheekh ugu waaweynaa ayuu markaas ahaayo marka bukhaarigu sababta uu uga wariyey isagoo khawaarijta ragga waaweyn ayuu ka mid ahaa weliba daacina u ahay gabayo badanaa jiray oo markii dilkii sayd cali uu joogay sayd cali markii la dilayey ayuu sheekhani noolaa marka markii la dilay subaxii la dilay ramadaanka toban iyo toddobadiisii waatii sayd cali markaa la dilay oo khawaarijtu ay dileen masaajidkuu ka istaagay sheekhan cimraan ibn xidaan alkhaariji marka gabayuu tiriyey uu ku ammaanayo ninka gacan ku dhiiglaha ahaa oo saxaabiga dilay yaa darbatan min taqiyin ma araada biha ila liyabluga min di lcarshi ridwaana inii la adkuruhu yowma faaxsabuhu awfa albariyati cinda allahi miisaana gabaygaasu intuu masaajid ka istaagay wuxuu leeyahy yaa darbatan min taqiyin garaaca subaxan dhacay waa garaac ka yimid nin taqiya oo ilaahay ka cabsanayo macaali dilay ninkan khaariji weyn oo halis u ahaa oo saxaabada aad u necab ayuu ahaa saxaabada dadka gaalaysiy u ahaa sheekhan yaa darbatan min taqiyin maa araada bihaa darbadaas uu ku garaacay sayd cali unama jeedin ilaa liyabluga min di lcarshi ridwaanan allaha carshiga u saaxiibkaa inuu ka raalli noqdo intaasuu u dilay inii la adkuruhu yowma faaxsabuhu ninkaas waan xasuustaa waxaana u malaynaa huu yidhi awfa albariyati cinda allahi miisaana makhluuqa ninka ugu miisaanka culus oo ugu cibaadada badan uu qiyaamaha soo istaagi nin ka cibaado badan oo ka miisaan culus ma imanayo qiyaamadii xagga xasanaadka ninka culus marba hadduu sayd cali dilay marka ninkan subaxii sayd cali la dilay uu masaajid ka istaagay waxaa ku soo qaada hadalladiisa iyo taariikhdiisa dhan waxaad ka heli kartaa kitaabkan siyar aclaami numala iyo tahdiibka uu iska leeyahay yani ibn xajar alcasqalaani oo shaarixa kitaabkan sharxay markii horena sheekhan waxaa fidnada geliyey oo waxaas fidnada sabab ugu ahaa gabaruu jeclaaday gabar ayuu jeclaaday marka gabadha markuu jeclaaday qalbigiisii taabatay gabadhuna khawaarijta waaweyn ay ka mid ahay dagaalada wax ka wada dagaalada wax ka wada ayay ka mid ahayd qalbigii uga dhacday inuu guursado maahane war sheekhu ka haraa layidhi khawaarij agtooda lama maro ka har markaasu wuxu uhi waa gabare anaa hadda soo leexsanayo dadka ahlu sunnahan kusoo derahayaah ahlu sunnahan kusoo derahayaa gabar wey maxay iga dhibi marka kabacdi markii belo la joogay sidii marba dagaal iyo waxyaale ay uga sheekeynaysay iyad isagii qafaalatay sheekhi qalbigiisii qafaalatay khawaarijtii ku dartay khawaarijtii ku dartay ilaa heer waxay gaarsiisay gabaygan uu tirinayo oo subaxii sayd cali la dilay uu gabayga tirinayo yaa darbatan min taqiyin maa araada biha ila liyabluga min di lcarshi ridwaana inii la adkuruhu yowma faaxsabuhu awfa albariyati cinda allahi miisaanan uley gabaygaasu tiri wuxuu yidhi can cimraan ibni xadaan alkhaariji kabiir alkhawaarij xaafidku marka wuxuu leeyahay wasanadu kuluhu ilaa cimraan ibni xidaan waa basriyuun wa cimraan huwa saduusi kaana axad alkhawaarij min alqacdiya iyagaa dhowr firqa u qeybsamaye qolada qacdiyada la yidhaahu ka tirsanaa jiray sheekhu bal huwa ra'iisuhum wa shaaciruhum ra-iiskooda gabayaabi weynan waa gabayaabigu ah gabayada u tiri jiray wa huwa aladii madaxa waa sheekhii ammaanay ibna muljib cabdiraxmaan ibnu muljib qaatila caliyin sayd cali ninkii dilay ninka ammaanay wey bilabyaati almashhuura abyaadda iyo gabayga mashhuurka ah oo la wada yaqaan sheekhii ku ammaanay wey ninka gacan kudhiglahaa wa abuuhu xidaan bikasri اlmuhmalati bacdaha daaءun muhmala haqiila wainama akhraja lahu اlbukhaariyu calى qaacidati fi takhriiji axaadiiثi اlmubtadic ida kaana saadiqa lahjati mutadayinan waa madhabka bukhaari oo qofka bidciba ha noqday hadduu saadiq yahay oo axaadiista uusan ka been sheegin madhabkiisu wuxuu qabaa in xadiiska laga wariyo waqad qiila waxaa la yidhi ina cimraan taaba min bidcatihi bidcadiisa waa ka toobad keenana waa la yidhi wahuwa baciid aad fogtahay inuu ka toobad keeno waqiila waxaa la yidhi ina yaxya bn abi kaiir xamalahu canhu xadiiska waa ka xambaaray qabla an yabtadica intuusan bidcanimadan ku dhicin ka hor ee xadiiskan laga xambaarana waa la yidhi xadiis bukhaari uu inoo sheegayo fainahu kaana wuxuu aha sheekhu tasawaja imra'atan haweenayu guursaday min aqaaribihi qaraabadiisa ka mida tactaqidu caqiidaysan ra'ya alkhawaariju liyanqulahaa si uu uga raro can muctaqadiha caqiidadeeda fanaqalatu iyadiyaa rartay hiya ilaa muctaqadiha caqiidadii iyadaa u rartay walaysa lahu sheekhan kuma laha fi lbukhaariyi siwa hada almowdic halkan xadiisu bukhaariga dhanba uu ku leeyahay wa huwa mutaabaca isaguna waa iska mutaabaca wey usuushi ma ahan xadiis usuusha ma xadiis mutaabaca loo hayo mutaabaca iyo rag badan laga wariyayo iyo wa aakharu xadiis kale oo في نقد الصور noogu iman doon نqd الصور xadيiska la ku sugan قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عمران بن حدان الخارجي السدوسي قال سألت عائشة عن الحرير عائشة waxaan weydiye yuri عمران بن حدان dharka xariirta labiskeeda maسألadaas ayaan weydiiyey فqاalad markaas waxay tiri umna عائشha iiti orodoo u tag iبن cabaas faslhu weydiiye iبن cabaas maسأladan weydiiye qaala markaasuu yuri عمrان faسألtu iبن cabaasan su-aalay faqaala markaasuu iبن cabaas isaguna wuxuu sل بن cmر cabdillah bn cumar masaladan weydiiyo qaala markaasu wuxuu yidhi cimraan cimraan bn xadaan wuxuu yidhi sa'altu ibna cumara cabdillah bn cumar haddana masaladii weydiiy faqala markaasu yidhi akhbaranii abu xafsin ayaa ii warramay yacni cumar bn alkhadaab aabihiisa ula jeeda ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal inamaa yalbasu alxariira fi اdunya man laa khalaaqa lahu fi laakhira qof aan aakhira nasiib ku lahayn adduunyada maragta ku labista xariirta faqultu markaasaan waxaan idhi anigoo cimraankii ah cimraan bn xidaan ayaa iska hadlaye faqultu anoo cimraan bn xidaana waxaan idhi sadaqa waa run sheegay aabbaha cumar bn khadaab waa run sheegay wama kadaba abu xafsin kuma been sheegin calaa rasuuli illah rasuulka ale sala allahu alay slam kuma usan been runuu ka sheegay qaala imam bukhari raximah llahu tacaala baabu man masa alxariira min gayri lubsin haadaa midkani baabu xukmi man shaksi xukunkiisa ayuu u baab yahay shaksigaasoo masa alxariira xariirtii taabtay min gayri lubsin ta lebisa la'aan taabtay xukunkiisii u baab yahay hadda waa tii raggii laga xarimay xariirtiiye sheekhu wuxuu ka hadlay taabashada ka warran haddaanan lebisan ninkii waa nin raga xariirtii ma labisan karo waa loo diiday axaadiis fara badana ka nahiisay ma taaban karaa haddaad taabato laa ba'sa bidaalika lubsigaa la diiday lubsigaa la diiday mooye haddaad taabato xariirtan ila waa beecin kartaa waa ka ganacsan kartaa inay jilacsan tahay lagu khayaanay inay adag tahay waa iska taabanaya waa taasi waa jaa'is way bannaan tahay lebiska un baa la diiday qaala alimaam albukhaari raximah llahu tacaala wa yurwaa waxaa la wariyaa fiihi fii masi alxariir xukunkan xariirta ma la taaban karaa mise lama taaban karo xukunkeeda waxaa laga wariya can zubaydiy zubayd sheekh li jira laga wariya moxamed ibn اlwalid alqaadi azubaydi qaaliu ahaan jiray zubaydiye can zuhriy can anasin can الnabiy salى اllahu alيه slm qala imam bukhari raximah taala xadaثana cubaydullah bn musa cubaydullah bn musa wa kana shiiciya شhيعي وهجر عن إسرائيل إسرائيل بن يونس من أولاد أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق عن البراء قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير مرة حريرة ayaa nabiga loo soo hadiyeyey salى اllahu alيه wasalam fajacalnaa waxaan gudagalnay nalmasuhu hawbkii xariirka inaan taataabanno wanatacajabu minhu aanaan la yaabannahay hawbkii xariirka quruxdiisa aan la yaabannahayo maxalushaahidka bukhaariga waa intaas inay wax baasa lahayn ninka raggaa xariirta waa taaban karaa laakiin lubsigaa loo diiday iyo inuu firaash ka dhigto lubsi iyo firaash labadaas loo diidan yahay faqaala الnabiyu nabigu salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi atacjabuna ma waxaad la yaabantihin min hada xariirkan qulnaa nacam rasuulka ilahi xariirtan quruxdeeda iyo cajaa'ibteeda la yaabannahay qaala rasuulku salى اllahu alيه waslm wuxu yidhi manaadiilu sacd ibni mucaadin istiraashooyinka sacd bni mucaad istiraashooyinkaasoo fi ljannati jannada dhexdeeda o ahaadeen ayaa khayru min hada xariirka aad la yaabantihin ka khayr badan wey bal dharka ahlujannuhu ay ku labisanayaan iskaba dhaaf istiraashada wasakda ahee afka iyo bifanka iyo waxaas la marsado laysaga tiro oo layska tuuro taasaa xataa ka cajaa'id badan u yihi nabigu salى اllahu alيه waslm dharka ahlujanna istiraashadooda waxaad la yaabastihiin qaala imam bukhari raximah llahu tacala baabu iftiraashi اlxariir haadaa midkani baabu xukmi iftiraashi اlxariir xariirka firaash ka dhigashadiisii xukunkeedii ayuu u baabiyay ninku firaash ma ka dhigan karaa masaladaas uu ka hadlay sheekhu raximah llahu tacala dharka xariirta maadaama lebiskii la diiday taabashana loo ogolaaday ma la firaashan karaa qaala imam bukhari raximah llahu tacala wa qaala cabidatu cabidatu salmaani cabidatu ibnu camrin aلsalmaaniyu wuxuu yihi cabida huwa iftiraashku ka lubsihi lubsi lxariir ay la mid tahay waana madhabka imam shaafici madhab اljumhuur madhabka imam shafici madhab jumhuur waxaa weeye haddaad firaash ka dhigato xariirtii iyo inaad labisatay waa isku xugmo xaaraan firaash kama dhigan kartid qaala imam bukhari raximah llah taala xadaثana caliyu caliyu bnu madini albasri qala xadaثana wahb bnu jariir albasri qala xadaثana abi waa jariir ibnu xaasim jariir ibnu xaasim qaala samictu ibna abi najiixin cabdillahi bn abi najiix almakiy can mujaahidin can ibni abi leyla cabdiraxmaanki u can xudayfa qaal nahaana الnabiyu salى اllahu alيه wasalam an nashraba fi aaniyati dahabi walfida inaan ku cabno oo nabigu naga reebay salى اllahu alيyh wasalam wa an naأkula fiiha fi tilka alaaniya weelasha inaan wax ku cunana waa naga reebay waa noo diiday rasuulku sala allahu alay wasalam wa can lubsi alxariiri wadiibaajna waa naga nahiyey rasuulku sala lah alay diibaajku waa nooc min alxariir wa an najlisa calayhi cala alxariir firaashkii way maxalu shaahidkiisi inaan ku dul fadhiisanno firaash aan ka dhiganana waa noo diiday rasuulku sala allahu alay wasalam allah subxana wa tacaala